waatahay daawadayaal caawana waxa iigu martay oo sidaa anidhigu waa ayla fadhida waa gabadheennii yarayd ee codka baxsanayd oo aan idiin sheegi doono de waa nimco yar nimco aada iyo aad baad u mahadsan tahay Waad mahadsan tahay.
Eh, inaad eh, nagu shariftid waktigaaga aad wax naga siisid Aad runtii baad u oo mahadsan tahay.
aada iyo aad baan ugu faraxsana intaana wax kale u gelin nimco yare horta bal saddexdaa magac ii sheeg nimco waxaa leedahay aniga nimco maxamed xasan
dareen waa lagu yidha naanaysteeda waa nimco dareen ha waa hagaagweynu iman doonaa dareenkee inanta kalena waa inan aan habrudaagan hoo kaltuun cali la yidhaahdo Ah.
labadoodaasaa aada iga caawiya iyo luuley
waa tahay Een, adoo ii soo koobaya c v-gaaga ee taarikh nololeedkaagii halkaad ku dhalatay halkaad ku yaro kortay ilaa aad yurub ka imanaysay anu waxaan ku dhashay etoobiya halkee een, magaalada harar harar een, anoo yar baan ka tegey een, finland baan kusoo koray harar meel aan ahayn oo aad etoobiya ka aragtay ma jiraan adsaaba addis ababa iyo dirdhaba iyo dirraba dhagax buurna waxaan u tegay een, caano geelin aan kasoo cabo inaad ka soo cabdi Ha.
goorma ma- ma- markaad yarayd maya een, holiday baan u tegay haa mar baad holiday Haa, u mar tagtay.
baan.
tuulooyin kaleod aragtay ma jiraan ha een, waxaan tegay rabaano inaan ku noqdo magaalada xarshin la yidhaahdo xarshin aad baan oga helay Ah, in- wax yar inkastoy board haa, yar lahayd waa beriga board baa ha jiray, haa.
laakiin imika way isbedeshay half london inay noqotaaban Haa, malaynaya marka yaa ku geeyey xarshin Een, ayadii alla naxariiste Ah, yaa ku geysay ayaa geysay waa hagaag Een, maxaad ku xasuusataa dhulkii aad ku dhalatay aad ku kortay Maxaad- ileen anuu imika markaan yaraantaydii dareemayo eh, magaalada togojaal la yidhaha baan ku dhashay eh, oo aan kusoo barbaaray marka igu soo dhacdaba imikadaasi waxbaa xusuus ayaan ama meelaan ku ciyaari jiray ama me- siday ahayd ama dadkii joog maxaad ku xasuusataa dhulkii etoobiya Een, waxaan ku xasuustaa inay ahayd meel green ah meel barwaaqo ka muuqato maasha allah intaasaan ka xasuustaa intaasaad ka xasuusataa Een, imise jirkaagiibaa eh, kuugu dambeysay etoobiya markii hore Um, markaan etoobiya kasoo tegaynay waxaan ahaa een, toban jir toban jir Ha.
Ah, ood yurub ku soo gashay Ha.
halkeed soo gashay helsinki wadanka finland finland ha
Ah, markaa ma waalid baad la socotay mise walaalo mise adu walaashay ugu weyn baan isla soconay oh good Een, abtigii oo ay hooyadii walaalo yihiin ayaa finland deganaa horey usii deganaa marka isagaan intii dambe noloshayda aan Ah, waalidku waa- waalid waana ayaa.
waalid buu ku Ha, yahay ha.
finland eh, waynoo iman doonaa iyo taariikhadan fankaage fanaaniinta oo adiga kolley waa daawatay barnaamijku dhowr su-aalood baan weydiiya oo isku wada mida cuntada cuntadeed ugu jeceshay nimco haddii aad tiraadid waa aan ku idhaahdo nimca waxaan kugu martiqaadaya gurigeyga maxaad oon lahdii kare Een, runtii waxaan jeclahay laba cuntaan jeclahay Een, waxaan jeclahay soor iyo waxaan jeclahay um, iyo waxaan jeclahay oo kale een, sabaayadda sabaayad Iyo suqaarka.
iyo suqaarka that's good And waa hagaag midabada midabkeed ugu jeceshay runtii in badan baan ku arkay oo dharka labiskaagu kala wada duway laakiin marka lagu dhaha which color Ha.
Ah, midkee favoritekaga aad jeceshay Een, waxaan jeclahay midabka buniga buniga ama brownka kolba brownka dadku I soo see.
yaqaanaan oo waa brown yara culus Ha.
cabitaanka maxaad jeceshay ee Een- haddaan qadar ku siinayo guriga igu timaad waxaan aan kuu soo jeclahay raacaya.
een, caano geel
haddaan lahaynna haddaan lahayna ciir oo aanaa geli ma cabtaa waan jeclahay markaan australia tagaan aada soo cabay Ah, way gebigaba ha
ciirtana waad jecesha ciirtana waan jeclahay yogarta Ha.
halkan ciir waa laga helaa Ha.
waa hagaag een, sportska wadankan laga ciyaaro waa adiga ogo kooxa kubadda cagtaa jira Eh, kooxdee taageerta Een, ingiriiska markay noqoto Ha.
waxaan taageeraa arsenal arsenal Een, laakiin markay een, noqoto een, yurub yurub waxaan taageeraa barcelona barcelona dee maalidaydu waa kuwii inaga- ya, waxbaa inagu dhaceen haa laakiin wax yar niyadda iga yar xumaatay Mm, dee wadankii aan deganahay aan yes deganaa ha ilen anaa waxaan idhaahdaa markii laba kooxood oo ingiriis ay ciyaaraya taan doonaan raaca sax laakiin koox ingiriis markii koox kaloo ajnabi la ciyaarayso Ah.
of course waa british waa run Ileen- Sax waa wa- dalkeenii waa run, waa labaad run.
kuwanaan taageera Sax.
ama ha layga badiyo ama yaa layga badiyo Sax.
kulley waa nervous baan ku noqday Waa inkastoo run.
aan kubadda imika daawan sax
waxaa jira programs telefishinada laga sii daayo wadankan kasoo kow kuwa soomaaliga sax afka soomaaliga ku hadla Eh, kuwa dalkani barnaamijyada ka baxa qaar aan ku dhaafin ma jira haa waxaan idhaafinun aan aad u daawadaa waxa weeyaan easterners Easterners.
Ha.
dumarka way wada Aad u jecelyihiin.
xiiseeya.
Ha.
Eh.
dee intii nolosheeni ka horba xitaa anigaygan Ah.
markuu bilowday ilaa imika ee uu socdaa sax En, koodhan maayo haddaan kuu iibiyo laakiinse haddaad aduu iibsanaysid baabuurkeed jeclaan lahayd inaad iibsatood ku socoto Um, waxaan jeclaan lahaa faraari ferrari wow qof un baana kula raaci kara haadee
dadka badan ma jecel
maydee faraari haddaa wad raaca aad aad jeclaatayba qofka badan dee maxaa Ha.
Ha, muxuu sheegayaa de waran En, allahuma salli calaa maxamed halkan aynu joognaa haddii aan kuidhaa waxaan kaa dhigayaa meerka eh, magaalada london duqa magaalada london maxaad isleedahay london waad ka bedeli lahayd ama ka qaban lahayd En, safetyga ammaanka
nabadgelyadii nabadgelyadan aada ugu dadaali lahaa Good.
En, caruurtan yacni wadankan caruuraha aada looga xadaa ama caruurta siday taaba dee Ah, sida waa la meeshaan xanaaneeyo.
keenida oo kale Ah.
finland oo kale caruurta dibadday ku ciyaaraan oo oo lagama walwalo Ah, marka waxaan samayn lahaa sidaas oo kale inaan yacni safetyga dumarkii caruurta Ah.
ayaan wax yar kusoo bedin lahaa inkastoo aad ka timid eh, finland ood ku soo horeysay now you are british waa british baa tahay sax Eh, oo aad jinsiyaddeedii haysataa sax
finlandi baan ugu noqon bal waxaad iiga soo bilowdaa markaynu xagga fanka ka soo galno Eh, sidey kuugu dhalatay goormaad ogaatay inaad cod leedahay halkeed ku bilowday ma finland ma halkan balada bilowga ii sheeg En, cawka an waxaan ku bilaabay en, fanka en, wadanka finland magaalada helsinki hay En, sideedaba markaad iskuulla aada iskuulka tegaysid waxaa jira xiisado muusig ah waa dhan oo iskuullada lagu qaato hay marka galaaska en- en, markaan ka baxna galaasyada kale ayaa waxaan lahaan jirnay galaas oo muusig lagu qaato hay marka en, durbaankan ku fiicnaa ma durbaanka durbaanka Ha.
oo tumi jirtay ha Hay.
kooxda marka qof kasta waxbaa loo dhiibi jiray Ah.
anu marka durbaankaas unbaan mar kasta oo saf la Ah.
galaba kaasumaan kusii cararaa bonki haye kuwa iga yar xoog weyna meesha taagan maca waan kasii hormaraa haddaan in yar isku dayna jig waan yar siin jiray oo onidaba mari jiray marka waa gabdhuhu waa wada cadaan kulli caddaan keligii baa midowka ahaa gebi gaba iskuulka oo dhan ba marka adigaaga sidaa u cad baa weliba madooba markaad iyaga aragtid thank you waxay booqasho ku timi north america haddana waxay joogtaa gobolkeenu ku nool nahay minnesota nimcan kusoo dhawow universal t v sakariya aad baad umahadsantahay waan dhowahay
haddaba waxaan rabay nimco eh, waxaad tahay fanaanad aada u daayar waxaad tahay fanaanad ay dadka soomaalidu si aada ay u jecel yihiin marka soomaalidu waxay tiraahdaa fanka qofba sibuu ku bilaabaa marka adigu fanka sidee baad ku bilaabay xageesaad ka bilaabay
sakariya horta haddaan kuu sheego fankasaan ku bilaabay anu waxaan deganaa scandinavia magaalada helsinki wadanka finland long time ago bayna ahayd xaggaasaan fanka ku bilaabay fankayguna koow wuxuu ka bilaabmay ajnabi baan la heesi jiray koox finlandeysa Eh, kabacdina waxaan isku dayay inaan ku heeso luuqadeeda hooyo maantana waxaan habi ku ah inaan fanaanad soomaaliyeed ahay nimco aada baa umahadsan tahay mar haddaad tiri eh, waxaan ku bilaabay luqad finlandeysa oo helsinka aada joogi jirtay marka eh, markaad heesahaas aada qaadi jirtay niyaddu ma ku haysay inaad mar un usoo wareegto dhinaca soomaaliga si fiican aada riyadeeda ahayd inaan mar un aan fanaanad soomaaliyeed oo af soomaali ku heesisa aan noqdo marka goormaad noqotay marka goormaa heesta kugu horreysay aad qaaday heestii iigu horeysay eh, oo anigu aan lahaa waxaan qaaday em, 96kii Mhm. heestaasi magaceed dareen dareenaa ay galay marka eh, heestaas waa hees si aada dadka ay u jecel yihiin Eh, dadkuna ay alaaba ayna weydiiyaan haddaan nahay north america Eh, kabacdi marka eh, fanka waxaa la yihahda qofka markuu soo gelayo siyaabo aad u fara badan bikaas gabar baa tahay markaad heestii ugu horreysay aad qaaday nafsi ahaantaad adigu maxaa dareentay markaas En, walaahi koley en, heestii igu horeysay en, anigu lahaado oon qaado dareen bay ahayd En, dee waxaan dareemina waxay ahaydun dee inaan fanaanad soomaaliyeed oo heesay leedahay qaadisa ahay marka ma finland baa ku qaatay haa filam aan ku qaaday heestaasi Eh, marka heestii kugu xigtay aad qaaday maxay ahayd
En, hees kale oo waxaweye iyadana cusub oo aan anigu lahaa oo la yidhaahdo nacaskii fariidkuba naxaskii iyo fariidkuba maxaa max- macnaheedu waa aad hees waxaad u malaynaysaa waa loo yiri nacaskii fariidka koley waa hees jacayl ah iyo waani isku dhex jirta yaa heesta alifay heestas waxaa alifay en, wiil cabdiwahaab la yidhaahdo Mhm.
oo iskandinaviya ku nool laxanka iyo yaa saaray laxanka waxaa iska leh een, isla wiilkaasun Eh, erayadeeda maxaa ka mid ah nacaskii fariidkuba em, yacni haddaad doonaysa waan kuugu luqan Haye.
karaa nacaskiiyo fariidkuba midba nidarkii u galay siduu uguna yaayiray maasha allah horaan kugu sheegay waxaa tahay fanaanad aada codkeeda loo jecel yahay Eh, Mahadsantahay.
haddaan usoo gudubno marka aad adigu ahaan markaad heesayso ma filgaraysaa heesaha aad qaadayso si weyn si fiican Eh, nimca dareen waxaa la yidhahdaa heesahaaga waxay u badan yihiin dhinaca jaceylka heesahaaga aad baan u dhegeystaa dhinaca jaceylka ayay u badan yihiin maxaa sababaas leedahay oo dhinaca jaceylka aada ugu leexatay
walaa qofba wuxuu jecel yahay em, dee qof jacayl nacab ma jirto jacaylku waa wax la wada jecel yahay loo baahan yahay
Eh, heesta ugu horeysa maanigaa soo qabta mise adigaa soo qabanayo may adigu soo qabaskariyo heesta jeceshaan usoo qabtaa heesahaaga aad bu u fara badan yihiin maanta waxaan rabaa heese aad u fara badan dadka inaan tuso laakiin waxaan rabaa heesaha kuwa aan ugu jeclahay iyo kuwa dadweynuhu aalaabana soo weydiiyaan markaas markaan north america timi aniga dad badan baa waxay yidhaahdeen nimca dareen baa joogta sakariya interview waa inaan la yeelatiin nimca dareen marka heestee ma uudaa soo qabtaa waxaan usoo qabanayaa okay hees ubad oo hees cusub Mhm.
waxaa sameeyey een, awaanka dacda yar oo reer ingiriiska l- reer london ah een, alfa alfa iyo laxankii een, maxamed axmed qoomaal Mhm.
Een, marka heesta ubad waa hees cusub oo duca iyo jacayl isku dhex jirta maxaa kamid marka ubad haddii la yiri waa yacni ubad aan kuu daadhiyo ubadaa daadahayso waatan haystii ubad iyo fana- nimco aad baa u mahadsan tahay haystaasna waa daawanay Eh, waxaa kaloon rabay eh, tuur ayaa waxaa ku timid north america muxuu ku saabsanaa
Een, tuurka kole een, tuurkan ma aha kii ugu horeeyey yani waa kii ugu horeeyey een mareykanka imaado laakiin kii sanadkii horeen australia tegay oo kalon buu ahaa yani inaan dadkayga barto aan yani meelaha aanan weligii hore u tegin inaan imaado waanan ku faraxsanahay inaan imiday north america Eh, because waxaan la kulmay dad aada u fiican dad fanka jecel dad martigelinta ku fiican aadaaban ugu mahadcelinayaa dhammaan dadweynihii isoo dhaweeya oo dhan ninka haddaa isbabar dhigto tuurkaaga hore australia iyo kan north america aad ku timid Eh, north america meelo badan baa tagtay ohioaad tagtay denver baad tagtay californiaad tagtay chicagoaad tagtay Meel- meeshaa maqlaba waxaa leeyahay nimcaa joogta marka maxay ku kala duwan yihiin yacni een, kii australia iyo kan yacni kolley ma odhan karo wax saas kula duwan yihiin because dadka reer australia iyo dadka reer north americaba labaduba waxay iisoo dhaweeyeen si aaninaba caadi ahayn marka yacni waa dad aan dad aan maanta aan aada iyo aada ugu mahadcelinayo oo aan si fiican u bartay waana gurigeygii meel kastoon tagaani Eh, haddaan usoo noqono gobolkan minnesota gaar ahaan magaalada minneapolis hadda muddaad joogtay waxyaabihii kugu cajiib badnaa aad ku aragta maxaa ka mid ah
Oh, um, waxyaaba iigu yaabka badanaan ku arkay haa waxaa iigu yaab badnaa een, maalintii iigu yaabka badneed waxay ahayd een, afartii bishii toddobaad haye maalintii aan baadhiga ka dhigayay xaggan waa maalinimadeedii ayaa anoo dariiqa maraya aan waxaan arkay inan yaroo saddex jir ah oo heestayda qaadaysa saddex sano ha haystee bay qaadaysa dareen ah dareenay galay haye marka waa la yaabtay waan la yaabay because she's too young laakiin I was very happy aad baan hataa ugu farxay maalintaasi markaad stadiumka aad timi heestaasi intaada garoonka aad soo gelinba dadku waxay ku hayeen ah ah marka ma isleedahay north america heestaasi si aad bay u- aad u qancisa ya maasha allah yeah Eh, hees kale aan soo qabano heestan booli bal iiga waran yaa alif heestaas heestu waa hees jacayl ah haye waa hees yacni say dadku u jecel yihiin aan you know, I can't imagine anigu aad baan u jeclahay waa Maxaa hees kamid ah?
dareen ku jiro dareenka ku jira Ha.
maxaa ka mid ah heestu waa hees dee yacni ninka booli cunaya bankitaab babacaada midig baa allaha ku jaaray inuu baahan yahay u baxaar ku jira waa midaan u bixin basuu isku bogay balse waxaan ka darin bog jacayl fadhiyey bogga jacaylka fadhiyay Eh, nimco heesaha horaan u sheegay jacaylka marka ma isleedahay dee gabdhihii iyo raggii oo dhan way soo daadanayaan heestaada markay maqlaanba
waa mahadsan tahay yaa waa mahadsan tahay Eh, marka heestani booli haddaad fiiriso markaad stageka aad ka qaadayso habeenkii waxaan ogaa eh, four july dadka noogu celi noogu celi noogu celi ayay leeyihin. adiga ahaan markaasi maxaad fiil garaynaysaa sababta keentay inay dadku heestaasi aad iyo aad u codsadaan Walaahi meelaad waa- taabanaysaa waa yacni you pushing the right button haye yacni ereyada heesta ku jira Ha.
ayaa qof kasta oo yacni dareen yar ku jiray Mhm.
taabanaya de